إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka hadduu allaha qadaro aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah shan askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay weerar kamiin ah oo shalay ka dhacay duleedka warmaxan ee shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa nolosha ku qabtay askari ka tirsan dowladda federaalka kadib dagaal adag oo ka dhacay duleedka magaalada jannaale ee shabeellaha hoose waxaa habeenkii xalay weerar cagmarin ah lagu qaaday askarta dowladda federaalka ee xabashada kula sugan buurdhuubo oo ka tirsan gobolka gado mu'asasada alkataayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ballan qaaday juskii labaad ee silsiladda laa marxaban bihim weerar madaafiic loo adeegsaday ayaa lagu qaaday saldhig askarta dowladda federaalka ay ka samaysteen degmada awdhegle ee shabeellaha hoose xildhibaanada dowladda federaalka ayaa ka soo horjeestay khudbad uu shalay baarlamaanka ka jeediyey farmaajo iyagoona weerar afka ah ku qaaday qaar ka mid ah dadweynaha soomaaliyeed ayaa aragtidooda ka dhiibtay heshiiska dhex maray dowladda imaaraadka carabta iyo maamulka yahuudda dalka jabuuti waxaa weli ka taagan kacdoon ka dhan ah madaxweynaha waddankaas oo in ka badan labaatan sano xukumaya dalkaas u diyaargarooba qodobadaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من warkiioo faahfaahsan shan askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay weerar kamiin ah oo shalay ka dhacay duleedka warmaxan ee shabeellaha hoose warkaas iyo war kale oo ku aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo nolosha ku qabtay askari ka tirsan dowladda federaalka iyo weerar madaafiic ah oo lagu qaaday saldhigooda awdhegle waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalintii shalay gobolka shabeellaha hoose ka fulisay weeraro isugu jira kuwa toos ah iyo duqaymo kuwaasoo lala egtay ciidamada dowladda federaalka haddaan ku hormarno weerarka koowaad ayaa waxa uu ahaa kamiin culus oo lala egtay kolanyo mootooyin ah oo ay wateen ciidamada dowladda federaalka kamiinkan ayaa ka dhacay duleedka deegaanka warmaxan ee shabeellaha hoose khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaana lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka inta la xaqiijiyey weerarka waxaa lagu dilay afar askari halka laba kalena lagu dhaawacay waxaa intaa dheer in nolosha lagu qabtay askari nool sidoo kale waxay furteen laba mooto iyo laba qori halka mooto kalena la gubay sidoo kale isla shalay magaalada jannaale duleedkeeda waxaa ka dhacay weerar xooggan oo ay qaadeen cutubyo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo lala egtay askar ka tirsan dowladda federaalka oo lugaynayay weerarkan oo socday wakhti kadib natiijada waxay ku soo dhammaatay in ciidamada mujaahidiinta ay nolosha ku qabtaan askari ka mid ah kuwa shisheeyaha jannaale kula sugnaa askarigan ayaa sidoo kale watay qore ake foodhisaban ah waxaana lagu warramayaa in saacado kadib la toogtay sidoo kale waxaa shalay casirliiqii degmada owdheegle ka dhacay weerar madaafiic ah oo lala egtay fadhiisinka ciidamada soomaalida ah ee la shaqeeya shisheeyaha guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerarkan qaaday waxaana loo adeegsaday qoriga loo yaqaano hoobiyaha ilawareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in xerada weerarka lagu qaaday ay ku dhaceen tiro madaafiic ah waxaana la rumaysan yahay inuu khasaaro sababay waa galabkii labaad oo ay ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan owdhigle la kulmeen weerarkan la mid ah oo kaga imaaday dhanka guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab isku soo wada duub oo weeraradan ka dhacay shabeellaha hoose islamarkaana lala egtay askarta dowladda federaalka ayaa imaanaya xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay ay kordheen weerarada lagu qaadayo dowladda federaalka iyo shisheeyaha waxaa habeenkii xalay weerar cagmarin ah lagu qaaday askarta dowladda federaalka ee xabashada kula sugan buurdhuubo oo ka tirsan gobolka gado wararkaaynu ka helayno buur dhuubo ayaa ku waramaya in rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku habsadeen saldhig milatari oo ay halkaas ku lahaayeen askarta dowladda federaalka ah ee xabashida la shaqeeya waxaana lagu soo waramayaa in askartii dowladda federaalka ka tirsaneed ee ku sugneed xerada ay kala carareen warar hordhaca ah la helayo ayaa sheegaya in kuwa xerada ku dhaawacmay uu ka mid yahay sarkaal magaciisa lagu sheegay kerow waayahan dambe waxaa aada u soo badanaya weerarada xasminta ah oo ay askarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsanayaan kuwa dowladda federaalka ah ee la shaqeeya shayaha dalka kusoo duulay mu-asasad halka taayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ballan qaaday muuqaalka juskii labaad ee silsilada laamarxaban bihim al-jabha aliclaamiya ah oo ah shabakad inta badan baahisa muuqaalada ay soo saarto mu'asasada alkataa'ib ayaa habeennimadii xalay ballan qaaday muuqaalkii la wada sugaya oo ahaa juskii labaad ee silsilada laamarxaban bihim qaybteeda saddexaad sawir ay ku baahisay baraha internetka ayaa waxaa ka muuqanaya askar etoobiyaan ah oo dhintay iyo sidoo kale gawaari ciidan oo gubanaya horey mu'asasada alkataa'ib waxaay u baahisay juskii koowaad ee silsilada laamarxaban bihim qaybteeda saddexaad markaana aynu aadno muqdisho xildhibaanada dowladda federaalk ayaa kasoo horjeestay khudbaduu shalay baarlamaanka ka jeediyey farmaajo iyagoona weerar afka ah ku qaaday cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa soo jeedinaya kadib kulan shalay ka dhacay magaalada muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka uu la yeeshay xildhibaanada ayaa intaasi kadib waxaa hadlay qaar ka mid a xildhibaanada waxay sheegeen in madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo uu baarlamaanka beerlaxowsanayey qorshihiisuna uu ahaa uun in wakhtiga uu kororsado xildhibaanada qaar waxay sheegayaan in xildhibaanadu badankood doonayaan in wakhti kororsigu hirgalo si iyagu qudhoodu ay kuraasta ugu sii fadhiyaan cabdiraxmaan odowaa oo ka mid a xildhibaanada mucaaradka ku ah farmaajo ayaa waxa uu sheegayaa in qorshaha farmaajo aan waxba ka dhaqan gelaynin khudbadiisa maantay waxaa aad iyo aad uga muuqatay beerlaxawsi ku saabsan xildhibaannada madaxweynuhu hal maalina baarlamaanka ma ixtiraamin hal maalina xildhibaannada ma ixtiraamin hal maalina uma soo laaban hal maalina go'aankooda uma baahanin ama ma tixgelin inuu maanta dhuusamareeb ku shardiyu yidhaahdo wixii dhuusamareeb ka soo baxa ayaan keenayaa baarlamaanku wuxuu eg yahay doorashadiisa waa laga wada warhayaa nofembar nofembar heshiis siyaasadeed ma ogiye wax kale oo looga gudbi karaa ma jiraan heshiiska siyaasadeed wuxuu yaallaa dhuusamareeb madaxweynaha waxaan u sheegaynaa inuu dhuusamareeb tago hadda suu sheega waaba u socdaahe wixii intaas ka soo haraa waa iska warbadi iyo beerlaxawsi iyo wakhti kororsi cid yeelaysana ma jirto madaxweynaha dowladda federaalka ayaa shala galab u dhoofay magaalada dhuusamareeb halkaas oo lagu wado in maalmaha soo socda uu ka furmo shir ay leeyihiin madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah shirka ayaa shalay lagu waday inuu furmo laakiin si dib u dhac ayaa ku yimiday waxaa loogu yeeray beesha caalamka shalay go'aano ay soo saareen waxa ay awaamiir duldhigeen madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxayna sheegeen in loo baahan yahay in laga shaqeeyo sidii doorasho dadban waxa loogu yeeray loo aadi lahaa waxay ka soo horjeesteen in farmaajo iyo baarlamaankiisu wakhtiga ay kororsadaan qaar ka mid ah dadweynaha soomaaliyeed ayaa aragtidooda ka dhiibtay heshiiska dhex maray dowladda imaaraadka carabta iyo maamulka yahuudda abuubakar ayaa ka waramaya xilli dhowaan la shaaciyey heshiis dhex maray dowladda imaaraadka carabta iyo maamulka yahuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimiinta ee falastiin islamarkaana ay garwadayn ka ahayd dowladda maraykanka ee uu hogaamiyo donald trump ayaa waxaa arrinkaas ka hadlay bulshada muslimka ah ee ku nool dacallada dunida heshiiskan ayaa dhigaya in si buuxda oo cadday isku dhaafsadaan dowladda imaaraadka carabta iyo maamulka yahuudda safaarado xiriir ganacsi iyo mid siyaasadeed intaba inkastoo arrinkan horey loo sahdaalinayay haddana waxaa aad uga hor yimiday muslimiinta caalamka iyagoo ku tilmaamay inuu yahay heshiis dhulka muslimiinta falastiin lagu aqoonsanayo inay yahuuddu leeyihiin qaar ka mid a dhegaystayaasha idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan ee ku sugan dibadda ayaa ka hadlay arrintan iyagoona wax laga xumaado ku tilmaamay arrinkaas waxaan anigu is leeyahay nimankan iminka imaaraadka iyo sacuudiga iyo baxrayda iyo nimankan meesha fadhfadhiya anigu waxaan is leeyahay nimankan asal yahuuda baa ku jira lianna waxa weeye yacni badheerhka caynkana iyo safashada caynkana ee gaalada lala safan yahay ee loo kala dheeraynayo gaalada ee yahuuddii ma garanaysaa caalamul islaam cadawga u ahayd ee qaadatay dhulalkii islaam muslimiinta qaadatay khaasatan falastiin sida loogu soo kala dheeraynaya magaranaysaa saaxiib looga dhiganayo waxaad moodaa dee inay magaranaysaa inay yahuud asla yihiin baad moodaa arrintaana shaki baa runtii igaga jira oo nimankani inay yahuud laysu qariyey ay yihiin oo la doonayo inay dadka muslimiinta dhulkooda oo dhan iskadaa falastiin ee muslimiinta ee bariga dhexe ku taaloo dhan inay u gacan geliyaan niman doonaya bay u egyihiin macnaheedu maaha markuu leeyahay xidhiir baanu samaysananaa xidhiir labada dan labada dal u dhexeeya in la samaysanayo laakiin macnaheedu waxa weeye in loo shaqaynayo oo loo adeegayo yuhuudda wixii ay doonaysana loo yeelayo dalka imaaraadka carabtu dalkaasi wax maaha runtii waa wadan waxa weeyaan hore u gacan galay waa jasiirad runtii fasaadka ka jira iyo dhibaatada ka jirtaa aad iyo aad ay u ballaadhan yihiin ummaddii meeshaa joogtayna la fasahaadiyey xukuumadda jirtaa waa xukuumad murtada alkaafira iyo aan lagu kadsoomin waa xukuumad waxa weeyaan maamul camiila u shaqeeya yuhuudda waxaan waxaa u samaynayaa oo oo u samaynaya yuhuudda ayuu ku raaligelinayaa yuhuudda ayuu u shaqaynayaa u dabadhili fiyayey maraykanka meel walaba oga shaqeeyaan waddan kastoo islaamoo la burburinayana qaybtiisuu ka qaataa maanta iskaashigoodan ayaga ay iskaashanayaan kooda qarsoon oo isagu bannaanka muslimada ka muuqsanaa iyo kooda soo bannaan baxsaday intuba waxaa ilaahay mahaddiisa in aysan tabar iyo towfiiq iyo talo midna inaysan iskugu imaanayn oo meel hadday iska waafaqaan meelay ka bannaan tahay gaalkaani ma aaminsana ninkii diintiisii soo faaruqay maanta inuu isaga wax taraayo laakiin inuu ku adeegto oo maxaan kuu sheegaa intii yaroo isagoo uu ka helaayo waxa uu ka damqaayo uu ka helaayana inuu ku adeegto maalinku dantiisa ka gaarana gacantiisaba inuu ku dilaa laga yaabaa ama isaga naftarkiisa inuu hadhowdii gadaal uga soo noqdaa laga yaabaa marka ilaahay subxaana watacaala danta uu ka leeyahay isagaa yaqaana dadkan ilaahay subxaana watacaala ummaddiisa haka badbaadiyo marka laga soo tago dowladda imaaraadka carabta waxaa kale oo jira dowlado kale oo la sahdaalinayo inay xiriir la yeelan karaan maamulka yahuudda ee xoogga ku heysta dhulka falastiin halkaasoo uu ka geysanayo gabodfalle kala duwan oo ka dhan ah dadka muslimiinta iyo shacayrta islaamka halka warkan dhegaystayaal uu saaka idinkaga imaanayo waa idaacadda alfurqaan dalka jabuuti waxaa weli ka taagan kacdoon ka dhan ah madaxweynaha dalkaas oo in ka badan labaatan sano xukumaya waddankaas maxamed ciise ayaa warbixintan soo jeedinaya dalka jabuuti oo ku yaala bariga afrika waxaa hareeyey musuq maasuq dowladeed xilli dalkaasi ay saldhigyo waaweyn ku leeyihiin quwadaha shisheeye sida maraykanka faransiiska iyo shiinaha ismaaciil cumar geelle madaxweynaha jabuuti oo dalkaasi yar maamulayey tan iyo sannadkii kun sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii ayaa ehelkiisa gacanta u geliyey ilaha dhaqaale ee dalkaasi isagoo ku safay xilalka ugu muhiimsan ee dowladdiisa xaaskiisa qadra maxamuud xiid oo awood xoogan ku leh dalka ayaa waxaa u shaqeeya shirkado iyadoo madaxweynaha uu kala tashto go'aanada dowladda iyo xilalka caruurta uu dhalay madaxweynaha iyo wiilasha la dhashay ismaaciil cumar ayaa xilal sare ka haya dowladda sacad cumar geelle oo la dhashay madaxweynaha ayaa maamula dekedda liibaan oo ah wiilka ugu weyn madaxweynaha iyo caynaanshe oo ah wiilka ugu yar ayaa xilal sare ku magacaaban iyagoo maamula warshada baastada iyo iyagoo soo dejiya caanaha soo gala dalka gabdhaha uu dhalay madaxweynaha iyo ragga u dhaxay ayaa sidoo kale maamulo shirkado ka shaqeeya dalka dhammaan marka aad fiiriso hay-adaha dawliga ah ee macquulka ah ee dalka jabuuti waa xidid iyo xigaalo nin jabuuti xil ka haya oo wax ka ah taliyo ciidan agaasimo dekadeed agaasimo wasaaradeed wasiir wasaaradeed wasiir ku-xigeen safiir macno leh maxaanku idhaaha wad hay-ad kasta tag ilaa tareemada iyo xadiidka waa xidid iyo xigaalo siyaasiyiin mucaarad ku ah madaxweynaha dalka jabuuti ayaa aad kaga qayla dhaamiyey musuq maasuqa hareeyey dalka iyagoo waayahan dambe waday kacdoone ka dhan ah dowladda waxaa xusid mudan in saraakiil ciidan ay ku soo biirayaan dadka kasoo horjeeda ismaaciil cumar geelle cabdi ibraahim ugaas oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sheegay in laga jartay lacagtii ay siin jirtay dowladda waxa uu sheegay inuu garan waayey sababta looga jartay lacagta anigoo ahaa jendaaran askari jandaranaa ah ilaa imika ah saddex bilood baa lacagta laga xidhay saddex bilood iyo lacaga xidhanta waar ciisaaba ismaaciilow in badanoo fadhiga wax ku qaadataa jirta anu fadhiba kuma qaadanayne waan xoogsana askari baan ahaaye kontonka kunaan qaadanayay kontonkiina waxaan galay waan garan waaye ee loo goostay lacagtayda een ilaa imika wala ah sarkaalkan ayaa marka uu daaha ka qaaday dhibaatada haysata waxaa lagu weeraray gurigiisa sida uu sheegay wiil uu dhalay magacaydu waa cabaas cabdi ibraahim ininta artay reer jabuutiyo saata shantii malaha dee waddantan uma gelin ee waxaan runnahay ajaanib baan runnahay saata shantii baa qaltaydaysaa loo yimiday ou jendaalantu sidaa galay ou aabbahay qaaday odaydii aabbahay bay imita qaadeen ininta artay aqalti sida u galeen iyo sida u fuqeen hubbaad haysatiin oo argagixisaa tihiin al-shabaab baa la shaqaysiin iyo minimini sheedha aan dhaci aan dhici karin ayaynu la yimaadeen wadee miyaana dad wadani ahayn inay taas eedo dulumta ka socda waddanteeni walaalahayow radarnimo ayay doonteen war duumaysidii dadku waxay u dhimanayeen oo faransiisku si kasta ugu dilayay ciyaalta aan dhalno si ay nolol fiican ugu noolaadaan saddex nolol fiican ee duumaysidii magtar daran ayaan galnayba waa duumayshid labaad weeyaan waxaan ku jirno keliya taliye ismaaciil cumar geelle ayaa haatan waxa uu wajahayaa qalqal siyaasadeed kii ugu xooganaa oo soo wajahay maadaama uu waddanka u muuqdo inuu kusii fidayo nacaybka loo hayo ismaaciil shacabka reer jabuuti ayaa maalin kasta arkaya tacadiyada iyo cadaalad darada maamulka ismaaciil cumar geelle arrinta imika jabuuti ka taagani waa kacdo wakhtigeedii gaadhay dadka reer jabuuti waxaan farayaa inay heeriyada iska tuuraan oo ay gumaystaha iska ridaan waxaanna waa wixii kacdoonkii carabta ka dhacay buu ka hadhay waynu garanaynaa hogaamiyihii waddanka tunisiya saynu caabudiin bin cali oo kale masar oo kale liibiya oo kale ninkan la yidhaaha suudaan cumar xasan albashiir waynu garanaynaa marka waxaan leeyahay shacabka reer jabuuti kacdoonka waa in la habsaameen ninkan labayo labaatanka sannadood xukumayey ee dadka gaagaabiye xasuuqay waa inay iska ridaan kacdoonkanna waa inay labanlaabaan waa ayaandaro waa ayaandaro dalkanaan joogno waan gaajoonayaa haddii laysku dhibaataynayo waan gaajoonaya haddii laysku qabsanayo o laysku xidhayo waa ayaandaro weyn weeyaan qof waan gaajoonaya yidhi oo baahi bay haysa yidhi haddii waxa weeyaan uu dhib ma arkayo waa dhib nasiib daro soo inaan is-abaabulno maaha marka haddaba oon tashanno oon tashanno hadday toole oon odhanno war seen uga kacnaa baashan kama kici karna haddii kale seen uga kacnaa haddii aan ilaahay ku xidhnaano haddii aan caadifad iyo xumaan aan iska dhowrno haddii aan ilaahay barinoon ilaahay keliyata aan aaminno ilaahay keliyata haddaan aaminno waxaan ogsoonnahay maalinta cadaalad dari nolola kaca inaan ku dhiman karno haddaan dhimannana dee raxmaankii aan na ogaa inaan is ilaalinaynay ilaahii na ogaa baan u tegaynaa maalintaana ismaaciil dadka hadda u xiran waxaa ka mid ah duuliyaha lagu magacaabo fu'aad yuusuf cali cumar yuusuf cali oo la dhashay duuliye fu'aad ayaa sheegay in ismaaciil cumar uu is hor istaagay socdaal uu doonayey inuu ku tago dalka jabuuti waxaa dhacday anigoo airboortka isku diyaarinaya inaan tago in uu ii soo garaacay ninkii duty officerka ka ahaa airboortka moriyaal ee u joogay qatar airway wuxuu iga yidhi cumarow hayse soo cadibin waxba hayman airboortka kuma qaadi karayno jabuuti kuma geeni karno maxaa dhaco sababtee maxaa dhacay tikirkeyga waniga goosta wax kasta waa ii diyaara bookinka waniga online ka sameeyey buu gareeyey kolkaa wili waxaas ku dhan maaha dowladda jabuuti ayaa naga codsatay in aanan ku keenin jabuuti ismaaciil cumar ayaa in ka badan labaatan sano ku caweynaya dalka isagoo baahi iyo duruuf biday dad yar oo haysta dhul hodan ah oo istaraatiiji ah kaasi oo ku loolamayaan dalal shisheeye muddada uu xilka hayo waxaa muuqanaya inuu ku lug yeeshay faragelinta soomaaliya wuxuu u soo diray ciidamo calooshood u shaqaystayaal ah oo uu lacag ku qaato kuwaasi oo dhaqan xumo la yimid dalka waa mahadsan tahay maxamed ciise warkii subax dhegaystayaal uusaaka idinkaga imaanayay idaacadda alfurqaan waynaga intaa